ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa lix iyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda burkina faso oo lagu dilay weerar cagmarin ah oo ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ka fuliyeen gudaha dalka burkina faso mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah la beegsaday fadhiisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka uu imaaraadku soo tababartay ee loo yaqaano difaaca shabwa laba askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda maali oo lagu dilay weerar ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ka fuliyeen gudaha dalka maali mujaahidiinta daalibaan bakistan oo howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaan hoostaga magaalada bishaawar ku toogtay sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka xukuumadda bakistan maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah oo toogtay waaligii gobolka daarfuur iyadoona dagaallo culus ay weli ka soconayaan gobolkaas dhimashada dad raacay talada baadari kirishtan ah oo ku nool dalka kenya oo kor u dhaaftay saddex boqol oo ruux dowladda kenya oo xaqiijisay in saraakiil sarsare looga dilay qarax ka dhacay gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga kenya heerar noocee ah ayay soo martay ku laabashada suuriya ee jaamacadda carabta maxaase ka cusub siyaasadda damishiq iyo dowladda carabta warbixin ayaad dhegaysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro xoogan waxa ay mar kale ka fuliyeen gudaha dalalka burkina faso iyo maali kuwaasoo ay ku dileen in ka badan labaatan askari weerarka koowaad oo ahaa mid cagmarin ah ayay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxa ay ku qaadeen fadhiisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda burkina faso fadhiisinka lagu weeraray askarta xukuumadda burkiiniyiinta ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo baroom oo ku yaala gobolka kiya ee dalka burkina faso waxaana lagu diray askar fara badan oo ka tirsan xukuumadda war kooban oo kasoo baxay mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkaas cagmarinta ah ay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso waxa ay sidoo kale mujaahidiinta shaaciyeen in weerarkaasi ay ku soo furteen hub iyo agabyo kala duwan waxaa hubka lasoo furtay ka mid a hal qori oo bkm ah siddeed iyo labaatan qori oo ak forty seven ah sagaashan iyo siddeed qasnadood soddon iyo siddeed hoobiyaal ah iyo soddon iyo afar mooto oo xirada u tiilay ciidanka la weeraray sidoo kale mujaahidiinta waxay ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidanka xukuumadda maali ku dileen laba weerar oo ay ka fuliyeen deegaanada kale ah karnaani iyo kamboti oo ka wada tirsan gobolka kayis ee gudaha dalka maali waxayna ciidamada mujaahidiinta weerarkaasi kusoo furteen mooto iyo qori ak forty seven ah sidoo kale waxa ay mujaahidiintu qarax la beegsadeen gaari ay la socdeen ciidanka maali lamana oga khasaaraha ka dhashay qaraxaas ciidamada mujaahidiinta ansaaru shareeca ee dalka yemenna waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka uu soo carbiyey imaaraadka ee loo yaqaano difaaca shabwah weerarkan oo ay fulisay diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ee daroonista loo yaqaano oo ay leeyihiin mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa lagu beegsaday saldhigga ciidanka murtasaqada xukuumadda abudubay ee mandiqada almusaynaca ee gobolka shabwah weerarkan dhanka cirka ah ee ay qaadeen mujaahidiinta ka jihaada yemen ayaa yimid laba maalin kadib markii ay mujaahidiinta weerar culus ku qaadeen isla saldhiggan sawirra ay faafiyeen mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa muujinayay qiiq iyo uuro madow oo ka baxayay fariisimaha ciidanka ee weerarka daroonka ah ay ku beegsadeen mujaahidiinta ansaaru shareeca ah dhanka kale ciidamada mujaahidiinta daalibaan bakistan ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada baara oo hoos timaada magaalada bishaawar waxa ay ku toogteen sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka xukuumadda bakistan oo lagu magacaabi jiray sadiiq bin nicmat howlgalkan waxa uu dhacay labaatankii bishaan aan ku jirna ee dulqacda ah sagaal iyo labaatanka bisha dulqacda mujaahidiinta daalibaan bakistan waxa ay sidoo kale mujaahidiinta daalibaan bakistan weerar qorshaysan ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala degmada jarmuud oo hoos tagta magaalada bishaawar waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay tiro ka mid a askarta booliiska ee xukuumadda bakistan سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan dhimashada dadka badan saddex boqol oo qof ayaa lala xiriirinayaa kadib markii baadari kirishtan ah oo ugu baaqay inay isgaajaysiiyaan ilaa ay ka naf waayaan kadibna ay la kulmi doonaan nebi ciise calayhi salaam oo ay ilaah u aaminsan yihiin tirada dadka caamada ah ayaa sii kordhaysa marba marka ka dambaysa xukuumadda nairobi ayaa sheegtay in dadka le-day ay xubno ka ahaayeen kiniisad lagu magacaabo good news international judge oo uu baadari ka yahay bawel mackenzi kaasoo ku eedaysan inuu dadkii taabacsanaa amray kasoomidda cuntada khuraafaadkan uu baadarigan dadka u sheegaya ayaa ah inay jannada geli doonaan iyaga iyo carruurtooda haddii ay macluul u dhintaan inta aan la gaarin dhammaadka dunida dhimashada ayaa gaartay saddex boqol iyo saddex qof kadib markii sagaal iyo toban qof laga soo qufay xabaalo ku yaala keymaha shakahola oo dhacda koonfur bari dalka kenya halkaasoo baadariga iyo atbaacdiisuba ay ku noolaayeen waxaa kale oo ay xukuumaddu intaa ku dartay inay weli maqan yihiin dad ka badan ilaa lix boqol oo qof baadariyayaasha ayaa ballaariyey deegaanka baaristu ka socoto si loo heli karo meydadka dadka la la-yahay dhammaantood lixdan iyo shan ka mida dadkii lasoo badbaadiyey ayaa weli raba inay macluul isku dilaan sida ay saxaafaddu kusoo warramayso wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa walaac ka muujiyey bishii hore in dadka taabacsan baadariga bawel oo qaar ka mid ah lasoo badbaadiyey ay weli cuntada diidan yihiin halkaasoo mid ka mid a uu naf waayey ninkan khuraafaadlaha ah ayaa sida la sheegay aaminsan in dunida gabagaboobayso agosto ilaa shan iyo tobanka abril ee sanadka dambe sidoo kale dowladda kenya ayaa xaqiijisay in askar iyo saraakiil badan looga dilay weerar saf ballaaran ah oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha waddankaas afhayeen u hadlay dowladda kenya ayaa sheegay in ugu yaraan sideed sargaal ay ku waayeen qarax ka dhacay halka ay iska galaan gobollada laamo iyo gaarisa oo ku hoos jira gumaysiga kenya baraha bulshada ayaa lagu faafiyey sawirada askarta iyo saraakiisha ku dhintay qaraxyada waxaana ka mid ahaa saraakiil ka qayb qaadatay duulaanka ay ciidamada shishe iyo afrikaanta ah ku soo qaadeen dalka soomaaliya siyaasiyiin mucaarad ah iyo weriyaal kenyaan ah ayaa ku eedeeyey xukuumadda nairobi inay ku fashilantay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana saraakiishii ugu sarreysay ee ciidanka lagu leynaya deegaanada xuduudda kulaala gobollada mandheera gaarisa wajeer iyo laamo ayay howlgallada mujaahidiinta al-shabaab si xowli ah uga socdaan waxaa fashilma isku dayo dhowr ah oo ay dowladda kenya ku doonaysay inay ku xakamayso weerarada mujaahidiinta ugu dambeenna wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa sheegaya in la dilay waaligii gobolka daarfuur ugu magacownaa xukuumadda suudaan dilka ninkan oo lagu magacaabo khamiis cabdulaahi abkar ayaa dhacay habeennimadii xalay waxa uuna si gaar ah kaga dhacay magaalada aljaniin ah ee galbeedka suudaan iska horimaadyada u dhexeeya maleeshiyaadka gurmadka degdega ah iyo ciidamada milatariga xukuumadda suudaan ayaana kusii xoogeysanaya mandiqada ilawareedyo milatari oo suudaaniyiin ah ayaa xaqiijiyey dilka abkar inta aan la dilin waaliga ka hor waxaa gacanta ku dhigay islamarkaana qafaashay maleeshiyaadka gurmadka degdega ah kaasoo ay ka qafaasheen magaalada aljaniina iyagoona u kaxaystay goob aan la garan ilawareedyo milatari ayaana goor dambe sheegay in la dilay waaliga gobolka daarfuur madaxa golaha sare ee suudaan cabdilfataax al burhaan ayaa si aad ah u dhaleeceeyey qafaalka iyo dilka lagula kacay waaligii daarfuur ee ay geysteen maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ilawareedyo ka tirsan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa iyagana sheegay inay dhaleecaynayaan falka dilka ah ee lagula kacay waaliga iyagoona tilmaamay in falkan uu ku lug leeyahay arrimo qabiil waxa ay sidoo kale ciidanka milatariga ku eedeeyeen mas-uuliyadda dilka loo geystay waaliga waxaa baraha bulshada lagu baahiyey sawiro iyo muuqaallo muujinaya xilligii la qabanayay abkar goor dambe ayaa haddana la baahiyey isaga oo la dilay dilka ninkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay sii xoogeysteen iska horimaadyada ka dhacaya magaalada aljaniina oo xarun u ah gobolka daarfuur kadib markii ay halkaasi isku fara saareen ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay in ka badan laba iyo toban sano ayay suuriya ka maqneyd fadhiyada shirqoollada ah ee waxa loogu yeero ururka jaamacadda carabta toddobadii bishii lasoo dhaafay golaha wasiirada ee ururkan ayaa isku raacay in dimishiq lagu soo celiyo xubinnimadeeda kadib kulan ay ku yeesheen magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar maamulka aala sacuud ayaa isku xilsaaray in madaxweynaha nidaamka suuriya dhiigyacabka lagu magacaabo bashaar al asad ay ku casuunto ka qaybgalka shirka soddon iyo labaad ee hogaamiyeyaasha jaamacadda carabta kaasoo sagaal iyo tobankii bishii mey ee lasoo dhaafay lagu qabtay magaalada jidda ee galbeedka dalka sacuudiga nidaamka mujrimka ee suuriya ayaa xayiraadaha laga qaaday iyadoo aysan jirin wax uu ka bedelay habdhaqanadiisii waxshiga ahaa ee uu ku gumaadayay ahlu sunnaha dalkaas oo ah aqlabiyadda bulshada suuriya kuwaasoo isirsifeyntooda uu u adeegsaday dowladda saliibiyadda ah ee ruushka iyo nidaamka shiiciga ah ee iiraan kuwaasoo xasuuqay in ka badan nus milyan sunniyiin ah ayna si qasab ah guryahooda uga barakaciyeen malaayiin kale heerarka ay soo martay kusoo laabashada suuriya ee ururka jaamacadda carabta dowladda urdun ayaa ahayd xukuumaddii ugu horreysay ee caadiyeysay xiriirka nidaamka suuriya kadib markii ay dib u furtay macbarka jaabir si uu dib ugu soo laabtay xiriirka ganacsi ee labada dal oo istaagay sanadkii laba kun laba iyo tobankii tallaabadan waxa ay timid kadib markii urdun ay ogolaansho ka heshay xarunta howlaha milatari ee maraykanka ku leeyahay dalkaas taasoo urdun laga aasaasay laba kun laba iyo tobankii si halkaasi looga weeraro mujaahidiinta shaam intaa waxaa xigtay in urdun ay ka qayb gashay heshiiskii darca ee hubka looga dhigayay qaar ka mida mucaaradkii calmaaniyiinta iyadoo halkaasi sidoo kale ay goobjoog ahaayeen saraakiil ka socda dowladaha maraykanka ruushka iyo urdun bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo labaatanka saldanada cumaan ayaa soo magacowday safiir u fadhiisanaya safaaraddeeda magaalada dimashik bishii disembar ee isla sanadkaasi dowladaha imaaraadka iyo baxrayn ayaa safaaradahooda ka furtay magaalada dimashik ee caasimadda waddanka suuriya bishii julaay ee sanadkii laba kun koob iyo labaatanka ninka xukuma dalka urdun cabdalla athaani ayaa soo bandhigay khariiradii lagu xalin lahaa xasaradaha suuriya kadib kulan uu magaalada washington kula qaatay madaxweynaha maraykanka jo baiden aaraahda uu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa in suuriya loo soo celiyo madax bannaanideeda iyo sidoo kale midnimadeeda dhuleed lagana dulqaada xayiraadaha uu maraykanku ku soo rogay xukuumadda dimashik iyo mas-uuliyiinteeda loona soo celiyo xubinnimadeeda waxa loogu yeero ururka jaamacadda carabta ruushkana lagu wareejiyo deegaanada iiraan ay ka haysato suuriya maadaama ay taasi ahayd asbaabaha ugu weyn ee qaar ka mida dowladaha carabta ay ugu taageerayaan kacdoonwadayaasha suuriya laakiin dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan caadiyeyn karin xiriirka kala dhexeeya nidaamka mujrimka ee suuriya waxa ay kaloo garafka ku dhifatay in xukuumadda dimashik ay kusoo laabato waxa loogu yeero ururka jaamacadda carabta sida uu sheegayo ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda washington
لا نعتقد أن سوريا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية هي نقطة ma aaminsanin in suuriya ay u qallanto in ay ku soo noqoto jaamacadda carabta arrintaas waa mid aan si toos ah ugu sheegnay saaxiibadeenna gobolka ee carabta kuwaas oo ah cidda leh qaadashada go'aanada iyaga u gaarka ah laakiin annaga go'aankeennu waa mid cad waana in aan marnaba cilaaqaad la yeelan nidaamka asad dadka kalena kuma taageerayno inay arrintaasi ku dhaqaaqaan sidaas darteed waxaan saaxiibadeenna carabta la wadaagaynaa in badan oo ka mid ah ahdaafta la hiigsanayo دعم قيام الآخرين بذلك ومع ذلك فإننا نقتسم مع شركائنا العرب الكثير من الأهداف
dabayaaqadii sanadkii laba kun koob iyo labaatanka waxaa xoogeystay ololaha dowladaha carbeed ay ku caadiyeynayaan xiriirkooda suuriya iyo sidoo kale iskudayada lagu soo celinayo xubinnimadii jaamacadda carabta bishii nofembar ee isla sanadkaasi wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka carabta cabdulaahi bin zaayid ayaa markii ugu horreysay muddo koob iyo toban sano ah kadib booqday magaalada dimashiq halkaasoo uu kusoo dhoweeyey dhiggiisa suuriya isagoona sidoo kale la kulmay madaxweynaha nidaamka bashaar al asad bishii maaj ee sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun laba iyo labaatanka bashaar al asad laftiisa ayaa booqashadii ugu horreysay tan iyo laba kun koob iyo tobankii kadib ku tegay magaalada abudubay ee caasimadda waddanka isutagga imaaraadka carabta dowladda aljazaa'ir ayaa iyadana kaalin aan yareyn ka qaadatay sidii nidaamka mujrimka ee suuriya loogu soo celin lahaa ururka jaamacadda carabta iyadoo dadaal adag u gashay in dimashik ay soo xaadirta shirka soddon iyo koowaad ee ururka jaamacadda carabta taasoo ay martigelinaysay aljazaa'ir balse dadaaladaasi waxaa halbacaad lagu lisay ka dhigay dowladaha sacuudiga qatar iyo masar oo si weyn u macaaraday arrinkaas waxayna xilligaasi sheegeen in nidaamka al asad uusan soo gudbin qorsheyn lagu xalinayo xiisadda laba iyo toban sano jirsatay ee suuriya oo ay ku nafwaayeen in ka badan shan boqol oo kun oo qof mowqifka sacuudiga ee ku aadan nidaamka suuriya ayaa si tartiib tartiib ah isku bedelayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda riyaad faysal bin faarax ayaa siddeed iyo tobankii bishii febraayo ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka isagoo ka qaybgalayay shirkii amniga ee munij sheegay in duwalka khaliijka iyo guud ahaan caalamka carabta ay isla qaateen in xaaladda suuriya aysan sidan kusii jiri karin loona baahan yahay in wax laga bedelo In the Arab world, there is a consensus growing that the status quo is not workable.
waddamada carabta waxaa jira aragti laga midaysan yahay oo sheegaysa in siyaasadda hadda taagan ay tahay mid aan shaqaynayn dhammaanteen waxaan leenahay siyaasado laakiin ma hayno wax istiraatiijiyad ah oo lagu hergeliyo siyaasaddaasi sidaas darteed waxaan u baahannahay in aan dib u egis ku samayno siyaasadda waxaan u baahannahay in aan dib ugu fakarno siyaasadda si wax looga qabto qodobada ugu muhiimsan ee xalinaya dhibaatada taagan waxaan wajahaynaa kiisas ku saabsan qaxootiga urdun iyo lubnaan oo xaalkooda uu ku jiro in ay dowladahaas wadahadal la galaan xukuumadda dimashik si loo gaaro ugu yaraan ujeedooyinka ugu muhiimsan gaar ahaan marka arrinta laga eego dhanka bani-aadinimada iyo dib u soo celinta qaxootiga iyo wixii la mid ah marka waxaa jira aragti laga midaysan yahay caalamka carabta oo ah in xaaladda hadda taagan aysan shaqaynaynin loona baahan yahay in la helo hanaan kale hanaankaasi weli diyaarintiisa ayaa lagu jiraa Uh, approach. What that approach is is still being uh, formulated.
tobankii bishii maarso ee lasoo dhaafay markii uu dhacay heshiiska iiraan iyo sacuudiga ee uu kasoo shaqeeyey shiinaha riyaad waxa ay bilowday in tallaabooyin nabadeed ay u qaada xagga suuriya waxa ay ku baaqday in afar iyo tobanka bisha abriil la isugu yimaado kulan u dhexeeya golaha iskaashiga khaliijka si looga hadla arrimaha suuriya shirkaasi waxaa isugu yimid wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas waxaa sidoo kale goobjoog ahaa wasiirada arrimaha dibadda masar ciraaq iyo urdun halka uu shirku ka dhacay oo ahayd magaalada jiddah waxaa wasiiradan oo dhan kaga sii horeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya warmurtiyeedkii kulanka laga soo saaray ayaa ku baaqayay in dowladaha khaliijka ay shaqogeliyaan qunsuliyadahooda dalka suuriya dibna loo bilaabo duulimaadyadii suuriya iyo khaliijka qaxootiga suuriyaanka ahna lagu caawiyo sidii ay dalkooda ugu laaban lahaayeen si wadajir ahna looga shaqeeyo amniga iyo wax ay ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada la iskana kaashada maandooriyaha dib u dhaca ku keenay shucubta dalalka carabta iyadoo la ogyahay in warshadaha ugu badan ee daroogada lagu sameeya ay ku yaalaan gudaha waddanka suuriya sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in nidaamka lagala shaqeeyo oo lagu taageero inuu dib u qabsado deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka taageerada ka helaya turkiga iyo maraykanka iyo in hubka oo idin lagu soo celiyo gacanta dowladda lagana takhalluso faragelinta dowladaha ajaanibta ah ee suuriya saldhigyada ku leh intii uu kulankan socday waxaa heshiis lagu gaaray in suuriya ay dib ugu soo laabato waxa loogu yeero ururka jaamacadda carabta waxaana xigay kulan kale oo wadatashi ah oo lagu qabtay waddanka cumaan kaasoo ay soo xaadireen wasiiro ka kala socday dowladaha urdun masar ciraaq sacuudiga iyo suuriya kadibna wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga faysal bin faarax ayaa u dhaqaaqay booqashadiisii ugu horreysay tan iyo sanadkii laba kun koob iyo tobanka oo uu ku tegay magaalada dimashiq ee caasimadda waddanka suuriya bishii lasoo dhaafay ee may wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa magaalada qaahiro ku yeeshay kulan deg deg ah oo cod loogu qaadayay in suuriya ay kusoo laabato kursigeeda kadibna sacuudiga ayaa bashaar al asad u diray fariin ah inuu kasoo qayb galo kulan madaxeedka ururkan oo ka dhacayay magaalada jiddah waxa ayna noqotay markii ugu horreysay tan iyo sanadkii laba kun laba iyo tobanka oo bashaar al asad uu ka qayb galo fadhiyada carabta maadaama xulafada bashaar ee iiraan iyo ruushka uusan ka heli karin taakula dhaqaale sababa ku aadan inay la daalaadhacayaan cunuqabateynta reer galbeedka waxa uu kulankani ka arkay fursad uu dhaqaale uga heli karo dowladaha hodanka ah ee khaliijka wuxuuna ka codsaday inay maalgashadaan waddankaas gaar ahaan dib u dhiska goobihii dagaalada ku burburay iyo soo celinta barakacayaasha ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeelaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت